gudoomiyaha degmada hodan ee magaalada muqdisho oo kulan la yeeshay laamaha amniga mas-uuliyiinta degmada hodan gudoomiye ku-xigeenada xaafadaha iyo gudoomiyeyaasha xaafadaha degmada hodan ayaa ka warbixiyey xaaladaha kala duwan amniga nadaafadda iyo nolosha deegaanka ee degmada hodan iyo bulshada ku nool cali fahle gudoomiyaha degmada hodan ayaa sheegay in waaxyaha kala duwan ee degmada ay ka kooban tahay looga baahan yahay inay iska kaashadaan sidii looga qayb qaadan lahaa ololo nadaafadeed oo degmada ka socda waxa uu tilmaamay in xaaladda liidata ee qaybo ka mid ah degmada hodan ee dhanka nadaafadda ay sabab u tahay iska xilsaarid la-aan balse haatan uu socdo loolan iyo dadaal xoog leh oo lagu soo celinayo nadaafadda iyo bilicda degmada hodan
waa ognahay dhaylaha xagga nadaafadda ah ee jira waana kirsanna waana wax si guud loogu maqan yahay waana xalinaynaa ayagana shacabkana waxaan leenaha waa idinla qabnaa laakiin dadaala kulaylka maanta jira oo hadeer aan aan ujeedaa inaan didayna shaqo ka nimid waxaa keenaya haddaan dhir la beerin kulaylka waa socona dhirta in la beeraan ku baaqaynaa wadooyinka laamiyada aan samaynay interloogyada dadka iska leh waxaan ka codsanaynaa inay geedka ku rajiyaan war laamigaan ku dhisnay interloogan ku dhignay walaalo hortaadana dhir ka samee maxay ahayd geedana ka samee quruxso goobtaa ganacsiga su isu bedelay daacahaas ee degmada hoodan ay faanayso waxay isku bedeshay waa wadooyinka dhisaya kuwa socda ku dhawaad hadda waxaan arkaynaa oo nala soo diray geedka ugu weynaa degmada hoodan oo maanta la jaraayo aa nala soo diray intaa shaka ku jira waxbaan dhisaa kuleey muxuu dhisaa abaarqabahaas wuxuu geenaa geed geedweyne la yihaaho hooska oogaa la ogyahay maanta kulaylka jira looma maarmi laha waan la xiraynaa kuwa noocaas hal geed qof taaban karaa ma jiro geed waa lala taabtaa dhirta waa lala taabtaa eedaa ammaanka waa nala joogaan ogaada in geed jari karaa ma jiro gurigaada dhiso naqshad kale u keenso laakiin geedku waa inuu nabad galaa sababta geedka waa la beera wuxuu leeyahay mutiradaas wuxuu leeyahay waxbaan ka dhisaa war mutiradan geedku ka dhisan yahay waxba kaa qaadi maayaan weligooda jid mutirku geedku goynooy maa gurigiisa waa ku dhex yaala ama gurigaaga ku dhex yaala ama banaanka ku yaala dhirta waa qasab waa idinkala ballamaynaa dhirta in la sameeyo waa ogtii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya doctor xasan sheekh wuxuu yidhi intaas ogtii magaaladan waa ugu talagalay iyo magaalooyinka soomaaliya inta geeda lagu beera marka sidaas ayadoo ah maanta in geedihii la jaro ma aqbali karo
guud ahaan degmooyinka magaalada muqdisho waxaa ka soconaya ololo nadaafadeed kuwa oo lagu nadiifinayo wadooyinka waaweyn ee bulshada ay isticmaalaan goobaha danta guud ah iyo qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya